xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa waxa ay ka hadleen sida ay ugu xun yihiin xukunkii ay maxkamad ku taalla gobolka banaadir ee muqdisho ay ku riday gabadhii sheegtay in la kufsaday iyo wariyihii waraysiga ka qaaday cabdicasiis xuseen oo stuudiyaha ila fadhiyo ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo koobaya maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysane cabdicasiis cabdi nuur ibraahim iyo luul cali cusmaan hal sano oo xariga kadib markii shalay garsoore axmed aadan faarax uu maxkamadda gobolka banaadir horteeda ka akhriyey xukunka xadhigga ahaa ee maxkamaddu ku riday gabadha sheegtay in la kufsaday iyo wariyaha waraystay ayaa waxaa soo baxay qayladhaan iyo dhanleecayn ka dhana xukunkaasi iyo weliba cadaaladda loo maray hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwa warbaahinta iyo qaramada midoobey ayaa si isku mida u dhaliilay codsadayna inta labadaasi laga noqdo bankimoon xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu muujiyey sidau uga niyad jabay xukunkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay bankimoon ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay marar badan ku celisay walaaca ay ka qabto rabshadaha baahsan ee dhinaca galmada ee lagu hayo xeryaha barakacayaasha ee muqdisho iyo hareeraheeda qaramada midoobey waxay sheegtay in soomaaliya ay ka soo baxayso wakhti dheer oo adkaa u xasilooni darri ah waxayna sheegtay in geedigan laga bilaabo aasaas xooggan oo saldhig u ah tixgelinta xuquuqda aadanaha xorriyatul qowlka iyo garsoor xaqa hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in xukuumaddu ay laasho kiiskan aan salka iyo raadkana lahayn ee ka dhankaa wariyaha iyo gabadha si dhaqsi ahna u amarto in la sii daayo wariyaha netsaneed beley madaxa barnaamijka afrika ee hay-adda amnesty international ayaa sheegay in xukunka lagu riday gabadha iyo wariyuhu uu macno ahaan ka dhigan yahay in qofka qof kasta oo soomaali ah oo la kufsado ama ay ciidamada amnigu dhibaateeyaan uu laba jeer ka fikirayo inuu dembigaasi booliiska u sheego wariyaashuna ay si taxadar leh uga taxadari doonaan waraysiyada ay ka qaadayaan dadka dhibanayaasha ah sayga gabadha xukunka lagu riday muxyidiin sheekh maxamed ayaa isagu ku adkaystay in gabadhiisa la kufsaday oo aysan been ka sheegin dembigaasi anigu naagtaydu waa maradayda oo kale maradaydana wixii wasaq ama nabar oo ku yaalla waa garanaya marka islaamkayda dhaawacaas waa gaaray falkaas waa ku dhacay taas anugu yaqiin baanu haystaa waan aaminsanahay ayada sidaasaanu aaminsanahay anigu in dhibkaasu ku dhacay qareenka u doodaya wariyaha iyo gabadha maxamed maxamuud afrax oo horay u sheegay in kiiskan la siyaasadeeyey ayaa isagu sheegay inaysan sinaba u aqbalayn xukunka maxkamaddu riday kaasoo uu ku tilmaamay mid cadaaladda ka fog maantana ay raacfaan ka qaadan doonaan hataa isma aanan qarinin markuu xukunka soo baxay waxaan ku dhawaaqa iyagoo la wada joog inaan xukunkaan raacfaan aan ka qaado anoo weli aanan weydiinin dhinacan qareen ku qahay inuu raalli ka yahay in kale laakiin waxa wax la yaab la igu noqotay oo aan malaysan waayey dacwadda horta isku wakti nalama siinin annaga iyo xeerlaaliyaha dowladda soomaaliya si rasmiya ugamaysan hadlin xukunkan ay shalay maxkamaddu riday balse isla shalay waxay dowladdu magacowday guddi madax bannaan oo baadhis ku sameeya dilalka loo geysta suxufiyiinta iyo kufsiga haweenka lama oga in guddigan uu kiiskan faragelin ku samayn doono iyo in kale kiiskan kufsiga ayaa noqday mid soo jiitay indhaha caalamka kaasoo welwel ay ka muujiyeen beesha caalamku qaabka loo waday haddaba xukunkan saameynin teleeg ayuu ku yeelanayaa siyaasadda dibadda iyo sumcadda ay dhowaanahanba dowladdu ka helaysa beesha caalamka su-aashaasi ayaan u bandhigay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo degan gobolka ohaayo wasiirka waxbarashadana ka soo noqday dowladihii hore ee soomaaliya international community u ilgaara ayuu ku fiirinayaa soomaaliya inay dib ugu soo laabato dowladnimadeedii dhabta ahayd dowladda maraykanka waa tii aqoonsatay markii ugu horreysay dowladda soomaaliyeed marka arrintan kasoo yeertay xamar gobolka banaadir waxay maaragtay muujinaysaa in awalan lagu degdegay oo runtii ay u baahnayd maaragtay in laga baaran dego oo la fiiriyo oo howlo kale oo ka muhiimsan laga horumariyo runtiina maaragtay la helo nidaam qareeno leh oo baaritaano leh oo waajibaadkii qofka uu lahaa xuquuqdii uu lahaa la marsiiyo oo si maaragtay quban maaragtay go-aanka loo gaaro waxaana laga yaabaa maaragtay in dawladaha soomaaliya taakuleya arrintaasi ay ay ay ciriiri ku geliyaan maaragtay kaalmadooda ay soomaaliya siinayaan ay leeyihiin yaanan arkin dhaqan noocan oo kale ah maaragtay wadanka lagula dhaqmayo si kastaba ha noqotee maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa la filayaa in ay xukunkaasi maxkamadda gobolka banaadir ay shalay riday ay goor dambe oo maanta ka hadasho lamana oga go-aanka ay ka qaadan doonto dhinaca kalena dadka qaarkood ayaa qaba inay dhici karto in dowladda soomaaliya ay cafis u fidin doonto gabadhan iyo wariyaha la xukumay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdicasiis xuseen